أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah safarada dibadda ee xasan gurguurtay oo xargaha goostay iyo safarkiisa u k oo la shaaciyey inuu u qaylo dhaansanayo sidii looga gacansiin lahaa dagaalka uu ku fashilmay ee uu ku qaaday wilayaadka islaamiga kaamirooyinka oo soo qabtay gurguurta oo diif iyo daal uu ka muuqdo barnaamijka ayaad si faahfaahsan ugu dhegaysan doontaan qodobbada kale waxaa ka mid ah kataa'ib ikhbaariyah oo goordhow faafisay muuqaalka qaybta labaad askar toobadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka murtadiinta maamulka ashaadla dirirka ee loogu yeero jubbaland shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mida gobolka nugaal ciidamada mujaahidiinta howlgallo kala duwan saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyey xarumaha murtadiinta iyo gaalada ee jubbooyinka iyo laamu xaaladihii ugu dembeeyey ee dalka filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka barakaysan ee duufaanta alaqsa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toosaad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen caawa qodobo kala duwan ayaad faafreebka ku maqli doontaan hase yeeshee barnaamijkeena waxaan ku bilaabi doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman haye bashiir caawo maxaa ka cusub bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno dhacdooyinka iyo warbixinada maanta lagu qoray mareegaha internetka ugu horan waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka dhacdooyinka maanta lagu qoray waxaa ka mid ah laamu ciidamada mujaahidiinta oo dagaal culus ku qaaday xero ciidamada kufaarta kenya ay ku leeyihiin gobolka laamu waxaana xerada laweerare lagu magacaabaa ba'uuri sidoo kale warbixinada maanta lasoo geliyey barta waxaa ka mid ah maleeshiyaadka jabhadda faano ee amxaarada oo la wareegay magaalo istaraatiiji ah xilli dagaalla culus ay ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya sidoo kale daqiiqado ka hor waxaa barti lagu faafiyey muuqaalka askar taa'ibiin ah oo ay faafisay kataa'ib akhbaariya faysal sidoo kale barta uu aalada telegaraamka uu ku leeyay barnaamijka faafareebka wararka daqiiqada ka hor waxaa lagu faafiyey sawirada guddiga gurmudka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo boqolaal qoys ka soo daabulaya tuulooyinkii ay fatahaaduhu ku dhufteen ee dhacajiinka webiga jubba waxaa la arkayaa biyo fara badan iyo sidoo kale dadka oo doomo dheereeya lagu soo daabulayo kuwaas oo lasoo gaarsiinaya dhulka taagga ah si halkaas gurmuddo kala duwan loogu gaarsiiyo sidoo kale barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyay aalada telegramka maanta waxaa lasoo dhigay warbixino barnaamij iyo wararka ka baxa idaacadda islaamiga andalus oo maqal ah markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada waxay daabacday maanta warbixino iyo maqaalaad kala duwan qaybta wararka deg dega ah ee wakaaladda waxaa saaran howlgalladii u dambeeyey oo mujaahidiinta fuliyeen sidoo kale shahaada maanta waxay daabacday warbixin ku saabsan dowladda suudaan oo ku dhawaaqday inuu dhammaaday howlgalkii qaramada midoobey ee suudaan sidoo kale wakaaladda wararka ee shahaada waxa ay daabacday shixnad qamadi ah oo ay soo dirtay dowladda ruushka oo soo gaaray burkina faso iyo soomaaliya markan waxaan soo qabanayaa websaytka calaamada warbixinada maanta uu daabacay waxaa ka mid ah saraakiil kenyaan ah oo ku dhaawacmay shil diyaaradeed inta la xaqiijiya ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid a yihiin saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhaawacantay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada wajeer ee dhulka n f d ee ku jira gumaysiga silibiinta kenya warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in dadka shilkaasi ku dhaawacmay uu ka mid yahay nin duuliye ah halka labada kale ay yihiin saraakiil kenyaan ah oo agabka ka soo qaaday magaalada wajeer kuwaasoo ku sii jeeday deegaanka abjahan ee isla gobolka wajeer diyaaradda shilka la gashay saraakiisha kenyaanka ah oo ahayd mid yar ayaa la sheegay inay soo dhacday wax ka yar hal daqiiqo markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee wajeer lamana xaqiijin sababta rasmiga ah ee keentay shilka warbixinada sidoo kale maanta lagu daabacay websaytka calaamada waxaa ka mid ah shan kun iyo shan boqol caruur oo ku shahiiday duqeymaha yahuudda ee magaalada khaza waxaa sidoo kale websaytka calaamada goordhow lagu faafiyey daawo muuqaalka askarta abiinah oo ka soo goostay maamulka riddada ee jubbaland markan waxaaan soo qabanaya websaytka somaali memo warbixinada somaali memo maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah golaha ammaanka oo cusboonaysiiyey cunaqbataynta hubka ee soomaaliya sidoo kale warbixinada lagu daabacay waxaa ka mid ah somaali memo xasan gurgurta oo dowladda ingiriiska ka codsanaya inay ka taageerto dagaalka ka dhanka mujaahidiinta sidoo kale waxaa lagu daabacay barakac ka bilowday magaalada garoobe kadib xiisada ka dhex bilowday mucaaradka iyo siciiddeni markan waxaan soo qabanaya websaytka idaacadda islaamiga alfurqaan warbixinada maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah halkee bay marayaan dagaalada iyo duqeymaha khaza maalinkii afartan iyo shanaad waxaa sidoo kale lagu daabacay netanyahu oo fadeexad siyaasadeed oo hor leh dhex taagan waxaa sidoo kale websaytka idaacadda islaamiga alfurqaan maanta lagu daabacay kenya ku dhowaad lixdan kun oo qof oo ay daadadku saameeyeen inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantaha walaalka faysal mahad waxaa maanta aad loo hadalhayaa socdaal madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya uu ku tagay magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska halkaasoo uu kaga qaybgeli doono shir ay soo qabanqaabisay dowladda ingiriiska sida lagu sheegay war ka soo baxay villa soomaaliya xasan sheekh ayaa dowladda ingiriiska ka codsanaya in laga taageero dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo markii uu dhacay weerarkii coos weyne dowladda riddada soomaaliya guuldarooyin isxigxiga iyo kuwa siyaasadeed ayay wajahaysaa murtad xasan sheekh maxamuud faysalow ayaa la daala dhacaya arrimo dhowr ah waxaana ka mid a sidii uu mushaar ugu heli lahaa askarta atmis ee ku sugan gudaha waddanka kuwaas oo loo sameeyey muddo kordhin ilaa saddex bilood gurgurta ayaa sidoo kale faysalow doonaya sidii uu caalamka uga heli lahaa taageero dhaqaale waana mid u muuqata inuu ku hungoobayo labadaba maadaama gaalada caalamka ay arkeen in gurgurta iyo kooxdiisaba ay yihiin kuwa ku fashilmay la dagaalanka shareecada islaamka iyo mujaahidiinta safarkan uu xasan gurgurta ku tagay dalka ingiriiska ayaa noqonaya kii lixaad oo muddo ka yar soddon maalmood uu dibadda ku aadayo dadka dhaliila murtadkan ayaa tilmaamaya inuu shaqadooda ku qabsaday ra-isul wasaarihiisa iyo wasiirkiisa iyo arrimaha dibadda weliba isagoo sheeganaya inuu dhaawac yahay ayuu haddana qabanayaa shaqooyinkooda xubinteeda leynta warbaahinta caawa waynaga intaa aad buu mahadsan yahay bashiir muxyidiin abu ayman ayuu kaasii ahaa
أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa qeybihiisii hore markana gobolka nugaal wararka ka imaanaya gobolka nugaal ayaa sheegaya in shil xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay galeen mid ka mid ah qoysaskii ka barakacay xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada garoowe ee xarunta maamulka ashahadaladirirka ah ee loogu yeero puntland shilkan ayaa si gaara uga dhacay duleedka deegaanka xaaji khayr ee hoostaga dongoroyo ee gobolka nugaal waxaana la warinayaa inay ku dhinteen ugu yaraan labo qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ka barakacay magaalada garoowe qof goobjooga ah ayaa la hadlay warbaahinta waxa uu ka sheekeynayaa sidii ay wax u dhaceen waxaan ku sugnahay meel shilku hadda uu ka dhacay labada gaari ee xaaji khayr meel xaaji khayr u jidha waa hal kilomitr wax ka yar labada gaari mid waa noo midna waa sideed doolle mid waxaan ka timi xagga garawe gaariga sideed doollahana wuxuu ka yimi xagga boosood labada gaari waa isku dhaceen labada gaariba waaba dhaceen labaduba noohada waxaa saarnaa dad ciyaal iyo u badan iyo dumar hal qof waa ka dhintay oo raga iyo ilmo yar lix dhaawacana waxaa loo qaaday dhinaca qordood bawqaan wadadiina hadeer gawaaridii noohada gaariga noohada baa dhex yaalo way xiran tahay marka shirku saas u dhacay niyow dadkaani waa isku jir haddee aan gaariga aan weydiinay su-aashaasaan ku niri dadka xayaaka gaartagara waa ka keenadiyen marka waa dad isku jira maadaama ciyaal iyo dumar yihiin dee maantana dadka qaxa waa na dhaafayana gawaari badanoo qaxastaa waa na dhaafayana annagaaba ka baqan inay jidkaas iskuba dhacaanba gawaaridaas say u ordeeyaan iyo sida dadka ula ordeeyaan tagtiirayaasha ah gaariga wuxuu ku socda noocada aqadho marka dadka dhaawacan halkaas waa loo qaaday ciyaal iyo dumarba u badnaayeen iyo gaariga noocadaabay saarnaayeen weliba qofkii ninkii ragga ahaa oo dhintay isaga waaba la garan laayahay oo ninka darawalka ahaa uu garan laayahay haddii aan u nimi cid badan igama soo horreyn oo dee gawaaridaas siday u dhacdayba sidii u yaalin dhaawacii baan gaariga aan wadanay saaray markaas iyagana loo qaaday laba qof oo waaweyn iyo afar ciyaal ay ahaayeen فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يستوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana kataa'ib ikhbaariyah ayaa goordhow faafisay muuqaalka qaybta labaad askar toobadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka murtadiinta maamulka ashaadla dirirka ah ee loogu yeero jubbaland haddaba ku soo dhowaada qaar ka mid a askartaasi oo ka sheekaynaya waayihii ay cadowga ka tirsanaayeen shaqooyinkii kala duwanaa ee ay soo qabteen iyo siday ugu suuro gashay in mujaahidiinta ay isku soo dhiibaan
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu ah axmed cabdi xasan waxaan ka shaqaynaya magaalada kismaayo maamulka ridada jubbaland waan ka soo goostay waxaan isku soo dhibay walaayada bulaxaaje si wanaagsan baa lii soo dhaweeyey si farxad leh walaayadaa isku soo dhiibay nabad iyo farxad bay igu soo dhaweeyeen iyo damaashaad haddana waxaan jooga dhul walaaya waxaa igu dhaliyey horta waxaan jooga magaalada kismaayo aad ba dadka loo aruurin jiray shabaab baad tahay adoo yeel iska xaafo dhallinyarada xaafad iska joogta iska shaqaysanaya in lagu yidhahdo shabaab baad tahay habeenka xabsi a ku bariso adii walaalka iyo kan kula dhasho xabsiga habeenkaa ku wada barisaan taasaa igu dhalisay inaan ciidankaan ku biiro mushaar afarta bilood saddexda bilood waxaan qaadan jirnay boqoliyo konton afar bilood kabacdi boqoliyo konton joogto looma heli jir adu mushaar joogto loo helayo la helay muddo muusa ahayn galab galab wey afar bilood kabacdina boqoliyo konton inshaa laga yaabaa marna lagu yidhaahdo waa la waayey oo dalka loo shaqaynayaayo waa la doogso doonayaa la dacroonin iyo waxaas adigu baa lagu shaqayn jira qaabkaas dhibaato badan ba lai geysto mar baan anigu saa kale anagoo seminaar ku jirno qoryaha gaalada seminaar loo dhigay eyuda ah baa mobeyl igu soo dhacay mid ka mid ah waxaa la yidha ninkan jilib baa laga soo wacayaa oo walaalkiisa oo shabaab ah gaaladii bannaankay u yaaceen oo seminaarkii way ka baxeen ninka anagu ardayga ka mid ah u dhigayno seminaarka baa jilib laga soo wacayaa ladama aamini kara bay tiri oo waayo kan halkan fadhiyo kan jilib jooga oo walaalo soomaali baa isla tihiin anuu idima aamin karno marka mas-uuliyiinta la wacay anuu fartan taagto waan istaagay kan jilib joogna waa soomaali waa islaam baan kur anigu sanjeedan soomaali baan ahay islaam baan ahay isku mid baan ahay saamsayn baan kur waana waa iswacnaa baan kur bannaanka liigay gaari baa ii yimaaday waa lay qaaday muddo laba bilood baan xirnaa gaaladaasna waxaan inay ka carareen eerboorka kismaayo oo nusbinaarka ay nagu siin jireen muddo laba biloodba waxay ku maqnaayeen nairobi hadalkaa dartii ay meesha uga carareen waa iswacnaayoo daqiiq daqiiqad baan isku wacnaa markaan kudho kan jilib jooga iyo kan annagoo walaalaan nahay dad islaamaan nahay baan kudhayso ereygaa liigu xiray laba bilood inta ayagu ay maqnaayeen laba bilood laba bilood xabsi baan ku jira waan xiranay anugu marka dhibkaas iga dhacay ilaahayna waa iga soo kaxay alxamdulilah dhul amni baan joogaa dhul walaayaan joogaa dhul islaam degan baan joogaa waan ku faraxsanahay si qurux badan ba ligu soo dhawaya hal habeen ma dareemin baan kordhayso xagasho yar oo cabsi ah farxad baan ku noolaa intaan joogo kismaayo cabsi badan lama seexdaaba lagu yidhi waayo ma seexan karaan qof maanta muqaadib micnihii diin iyo nidaam aan ku wada joogan oo qoladan gaalada iyo qoladan kole ridada gebigooda oo gaalada ah aa waxaa lagu leeyahay xarheben ba lasoo weerarayaa tana aaw ismeedaamin qarax ku soo foolaysan tan aa waxaa laga yaaba jiilohso in waadika u beriya laga yaababa baabuurta aaw say ordayan oo shidaalkana waa u beriyo kalsooni darraa jirta dadan diin aan haysan wey oo ridda oo dad isku yimaado gaalay iyo noocaas ah kalsooniyaa ma jirin meel kasta ay joogo way garanayaan waxaan leeyahay wartoobada way furan tahay walaadada isku soo dhiiba ka soo baxa gaalada ridada ka soo baxa si xun bay u nooshiin waa ogahay si xun iyo kufrinimada u nooshiin iskala soo baxa warada xorriyaddiina u shaqaysta cidna idima rabta amni wey meesha anaa iga dhaadhacsnaan jirta marka hore meesha haddaa tagta waa lagu dilayaa madaxa lagu agdhiga iga dhaadhacsnaan jirta saaka waxaan dareemaya farxad iyo xorriyad cidna iguma mashquusha iskala soo baxa idin leey waa laydin gooracayaa iyo madaxa laydin agdhigayaa hebel adu taargad baa tahayoo aad ba u dheeraynaysaa iyo way ku yaqaanaan iyo waxaasa ka dhaadhacsan waxaan dareemay inuu cidna igu mashquulan si wanaagsan ii soo dhaweeyey meel diin taalo dad salaad ka muuqatay dad qur-aanka ilaahay qur-aanka la wada aadayo qur-aanka la baranayo dad shaqaysanayo dad aan isku mashquuleen dad islaam ah kolley inta wax fahami karta way garanaysaa inta wax fahmanaysa waa garanaysaa dhibaatada gaalanimada ay leedahay gaal raacnimada way og yihiin ayagu intaasaan u daraya baaqaas
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed buulle muumin waxaan ka imaaday magaalada kismaayo waxaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda waxaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda hurinta koowaad ee buulo futuure alxamdulilah waan ka soo baxsaday waan ka soo baxay waxaan iska dhiibay degmada buulaxaaji ee joogta walaayada islaamka ma hadda ilaah bay u sugnaatay islaamku u sugnaatay walaayada islaamka u sugnaatay aan ku mahadinaya kalsooni iyo farxad iyo sidii laigu soo dhaweeyey iyo waxaan la eegi karin iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntaasaan ugu qanacsanahay inta iga dambaysay inta iga horraysayba intaas dee islaamka inay isu dhiibaan ama ay meesha islaamku ka taliya imaadaan ayadoo ay taallaan nolol fiican ayadoo ay taallaan mid aakhara ayadoo ay taallaan mid adduun labadaba ay taal inta iga dambaysay ee joogta maamulka riddada ee kismaayo ee axmed madoobe xisbigu uu ku aruuriyey degmada kismaayo in aysan jirin nolol adduun in aysan jirin nolol aakharo in aysan jirin mid adduun iyo aakhiraba haddii adduun iyo aakhiraba haddaad waaysid wax kale ka dhexay adduunka wax kaloo jira ma labada midna ma taallo inqaabtay ku jiraan ilaahay ma gelinin ha ka soo baxeenoo shaydaan baa geliyey shaydaan intaas ugu dambaysa waxaan u sheegaya inay ka soo baxaan caqabadda ugu weynaa leegeysa waxay ahayd afar iyo labaatan sac waxaa lagu afar sac baa waxaa lagu inqaabay taliyaha aan su'aalay markii faylna la geliyo saa u istaagno oo fayl ku jiro oo nalilaahay uu wax sheeg sheegay oo haddee qudba ma jirta ayad quraan haddu isku wacdinaynin xadiisna uus wax ka sheegayna qudba ma jirta qof biniaadam iska hadlay wey soo si wuxuu hadlay wuxuu yidhi waa hadli kartay ninkii waa fasaxinka aad fartaan taagay ma hadli karaa haa waa hadli kartaa waa su'aale su-aasha ugu weyneed baa ahayd su'aalo waxaa taliye annagoo islaam baan nahay gaal etoobiyaana garabka naga taagan oo ka garab dagaalanay ama gaal kenyaati aan ka garab dagaalanay xabad baa dhacayso nin laa ilaaha ila allahu ila soomaaliya xabad ku ridaynaa ani marka maxaa nahay marka anu maxaa nahay haddii aan gaal kenyatin intiga taaganya mid soo etoobiyaan intiga taaganya xabadna aan ridahay maxaa noqon karaa aniga istaag buu yidhi inqaab baa tahay xabadka alku lay dhigay afar sac markaa mees jifana way soo qaaday diib dambaa iswaraysanay dee xabsi baad ii wadaa baan umayn markii horena codsiga aan dhiibtay wuxuu ahayn inaan lay xirin haddaan qalad galo waan iga ballan qaaday taliye kuma xidha ayuu yidhi laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi waxaad is su'aashay meesha ma yaallaan wax meesha yaallo hadda haddii ila kuusoo mogol yahay jiro ma ahan ma taalla kitaab meesha annagu maan imaanin kitaabna kama akrinaynin su'aal diini baad weyse diinin meesha uma joogno dastuur baa meesha yaalla diin baad ila soo aaday buy ciidankiina waad ku bogaadinaysa waad leedahay maxaan ahay nin gaarka shaqaynaya ciidanka ama dagaalama ama askacadu iska dhicin lahaa ama waxa dhicin lahaa baad arrintaa ku bogaadinaysaa buy waa qaladka ugu weynaad gashay buy laakiin waxaan kuu sheegaa maadaama markooda codsi dhiibatay oo tiri aan la xilin anigu ma xiraya mar dambe ha u noqon marka wixii dhan kitaabkii qaabkii iyo systemkii iyo wixii meesha jira iyo beebelka meesha jira, arrinta saasaan u ogaaday dib dambena haddana anaga isku dhacnay haddee dhimashadii dhaawacba waan geystay waana ka soo baxay oo islaamka ilaahay mahadili oo ilaahay islaamka isu soo dhiibay markaan hadda ka soo baxayay anoo markii horeba taagan oo meel aan ka baxo iyo qaabka systemka iyo cunto meela yahay waayo inu ehelo salaad oo salaad dukadaan nahaa nin islaam baan nahaa diin baa laygu dhalay aabbahay islaam buu ahaa diintii baan wax ka aqaan qaabkii baan wax ka aqaan cudurka iyo dhibka meesha ka jiro iyo rafaadka meesha ka jiro haddii adiga afartan nin ama konton nin oo soomaali ay meesha joogto salaad subax la aadaamay aadaamka uu dhacayo qad qaamata salaad la leeyahay hal ninoo soo istaagaan uusan lahayn hal ninoo salaad u socda uusan lahayn intaasoo jeeraa anigoo shuxshux iyo hadal wax laygula soo baxay oo hadda xabsi loogu gey ma jiraan laakiin ninkan ee, shabaab buu la shaqeeya camal ninkan xaaladiisa loo baa si beertaan lagu sameeyey dabagal lagu sameeyey wax hadda oo cad oo lagu helay la waayey marka anagoo marka kasoo bixi haddana isku sii dhacnay dhexdana isku sii dhacnay dhul aniga aan leeyahay uu rag lacag ku bixiyey warqad buu u soo goostay warqaddii buu soo qaatay inuu igala wareego dhulkii marka kadib taa ayada aha dagaalka ayaday gelisay inaan isku dagaalanno oo isku dhacno nimankii aan ka soo tegay ciidanka toobada waa furan tahay toobada ilaahay waa furan tahay ilaahay waa asiga kafuururaxiim islaamka inay isu soo dhiibaan cadaabka ay adduunka isku geliyeen ilaahay ma gelin ayaga isgeliyeen inay iskaga soo baxaan nasteexada iyo diinta iyo islaamka meesha jooga ay soo aadaan intaa baan u dirilaa qabaarka aqba inay iga gaadhaan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka imaaday magaalada cabdulbaro waan iska soo dhiibay waxaan iska imaaday beerhani meesha liigu qaabilay weliyadii igu qaabishay alxamdulilah ilahay maxadiisaan ku noolahay wax dhibaateena arday liima geysinin rididii aan ku dhaha jirin ilaahay baa iga soo saaray Etoobi- kenyaatiga iyo murtadiinta aan ku dhaha jiri alxamdulilah ilahay baa maxadda iskale waxa dhibaatay hadda lii geysta ma jiraan mujaahidiin gacmo furan liigu soo dhaweeyey ilaahay baa ku maxadsan gaalnimada aan ku jiri ilaahay iga soo saaray ciidamada daraawiisha oo jubbaland askari aan ahay haa dhibaato dhowr jeer lii geystay shabaab baa tahay saan baa tahay dambiin baa lagaa rabaa saan darteedaan u galay markii hore mar baa buul gaduud baa lagu heray dhowr jeer shabaab taa lii dhahay dhowr jeer waa lii dambiinay sila ay dhibaato markaas kastaba nin soo ajnabi oo kale aan markii liigu dhegan yahay shabaab baa tahay saan baa tahay lii aan ku biiray haddana shan bilood aan la shaqeynay waa jina cabdalla oo dagaalka dhacay la dhahdan yaan la shaqeynay cabsida qofka hadduuba diin baa haysan aqiidadiisu ku dhimnaa ogeyn waa cabsina mogtahay qofka markii diin ku dagaalamaya ama diin haysta ama salaada tukanaya oo hadafkiisu yahay hadaf diinad aa, waa ninka waa kalsooni waa lahaan karaa laakiin haddaaba diin aan lehna labaatan farta qaadka cunaysa sigaarka cabaysa kaniinka karaamatorka wax kasta cabaysa oo salaad aan tukanaynin adi markaas waa cabsanaysaa cabsidooda waa zaayid waayo qofka wax isku dhimanayo ma og diinkuma dhimanayo waxa ku dhimanaya qabiilkuma dhimanayo waa nin dad gaalo kor ka haysta oo ku- mabda gaalo ku shaqeeya oo la leeyahay dadka islaamka laga dhaadhicay oo leeyahy gaalaad tihiin waa nin labaatan farsaa gaal la jira oo gaal la howlgal la aadayo isigana gaal le waay wax ma dhaan gaal iyo gaalaraac le waay waayo midabka qa- is- laguma noqda mogta islaamka soomaalina hadda dhahdo islaam aan dhahdo waa gaal la jirta cunto dhucunaysa Uu dhe- rasuulku wuxuu dhahay gaalaha aadeeda ha la- ha ka- ha ku dhiganin saaxiiba waxa la cunin gaali muslim waxa u dhexayba maba jiraanba yah gaali muslim waxa ka dhahay jihaad ay ka dhahay dil laakiin islaam aan a- islaamna waa ahaana gaalna waxbaa la cunaa ma noqonayso islam hadda waa mar- marba gaal hadda waa lunta adiga gaalka waa ma dhantid ha adiga gaal waayo gaalka ku dhamaba gaalka hadduu is- laa ilaaha illallah dhah jannaduu galaya laakiin adiga nin diin ugu dhalee tahay oo diinta fahansan hadda si adi xanuunsato ama si kun jeer adi ashaadateen lagama qoray waayo waa ku dhamaba gaalkaas gaalka waayo diin lama barin mogta weligiisba diin ma arkin ha laakiin adi diin yaa ku dhalatay diina lagu soo baray waa nin diin fahansana tahay gaalna waa la jirtaa Hadda, alxamdulilah ilahi baa maxadda iskale dhibaatadii oo dhowr jeer dhibaato noo geysteen shabaabatiin saamatiin dhibaato taas darteed dammiinkeen waayo nin ajnabi oo kale tahay adii hadda kasmaay hadda tagd waxaan u dirayaa ilaahay u toobakeena wadda qaldan baa hayaan Waa ilaahay ka baqa haragga ilaahay qabsada ilaahay u toobakeena aan leeyahay waayo maanta soomaaliya dhibaatada ka jirta dalkeena gaalna ku haystaa labaatan farsa ilkee dhulka nin gaala aada ka amar qaadanaysaa aniga ma- markaas mar oo markii hore nin mubda oo ardee dimuqraadiya ku quflanaya moogtahay waxaan aaminsanahay shabaabka ninkan oo nimankan ka goostoma u taga inay dilaan laakiin markaan fikirmay waxaan intay aan gaalada ku dhex jiri lahayd waxay ii dhaantay inaa gaa- mujahidiinta gacantooda ku dhintay aan isku tashkiilin naftayda ana imaaday beerhaane gacan furan lagu soo dhaweeyey meeshaan iska joogay nabadgelya toddoba saa ilaa sideed saa magaalada waa iska furan tahay baabuur waa dhexmara adeed iska dhexmari kartaa eed kula hadlaysa oo intay ka imaaday ku dhehaysa malaha wadankaas ma arday quraada markay dhacdaba hal sa habeen aan la gaarinba magaala banduwa waa xiran tahay ninkii socda waa shabaab
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waaye daro iftiin waa lay dhahaa waxaan kasoo gostay degmada afadow een, muddo oo saddex sana askari ku jiray haddana waan kasoo baxay alxamdulilah afadow aan ka raacaa waa wax weyn baa udhexeeyaaday alxamdulilah wax weyn baa udhexeeyaa nabadgelyo kama jirto adi meeshaan ka imaaday si fiican lai soo dhaweey hornmaan ku noolahay alxamdulilah meel kastaan mari karaa hadda
خائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirna halkaad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda islaamiga andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka filistiin duqeymaha cadowtooyo ee yahuudda iyo habsami u socodka howlgalka barakaysan ee duufaanta al aqsa alaaba waxaa halkan ka soo jeediya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka ahayd ee aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin haddii aan ku bilowno xasuuqyadii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafay yahuudda ay ka geysteen magaalada khaza ciidanka gaalada yahuudda ayaa saakay iyo xalay duqeeyey cisbitalka lagu magacaabo al indunuusi ee ku yaala magaalada khaza dhankeeda waqooyi sidoo kale maanta ciidamada yahuudda waxa ay hareereeyeen oo ay go'doomiyeen cisbitaalkaasi waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegayaan in ciidanka yahuudda hadda ay doonayaan in ay cisbitaalka al indunuusi yeelaan sidii ay soo yeeleen ama ay u qabsadeen una go'doomiyeen cisbitaalkii weynaa ee ashifa ee magaalada khaza ku yaala maanta ciidanka yahuudda dhammaan wadooyinka soo gala cisbitaalka al indunuusi ayay go'doomiyeen iyadoona cisbitaalkaasi hadda uu hareeraysan yahay duqaymihii ay geysteen yahuudda waxaa lagu soo waramayaa in dad dhaawacyo qabay oo cisbitaalka lagu daweynaya ay ku shahiideen iyo shaqaalaha caafimaadka haddaba maamulaha cisbitaalka al indunuisi oo lagu magacaabo doctor marwan suldaan ayaa waxa uu ka hadlayaa xaaladda cisbitaalkaasi iyo goodoominta yahuudda ay ku sameeyeen استيقظنا آه، الثانية والنصف صباحا على في انفجار هز المبنى وتفاجأنا أنه عبارة عن waxaan ku soo toosnay saakay saacaddu markii ay ahayd labadii iyo qadar soddon daqiiqo ah qarax weyn oo gilgilay dhismaha cisbitaalka waxaan durbadiiba ku baraarugnay in duqayn toos ah ay ku socoto mid ka mid ah qaybaha cisbitaalka kaasi oo ah qaybta la dhigo dadka qaliimada lagu soo sameeyo qaybtaasi waa ay burburtay dhammaanteed waxaana ku shahiiday ku dhowaad toban ruux oo dhaawac ahaa oo qaybtaasi jiifay rasaasta ku soo dhacaysa cisbitaalka waa mid joogto ah waxayna ciidanka yuhuudda beegsanayaan dhammaan daaqadaha cisbitaalka iyo gudaha cisbitaalka dadka ku jira cisbitaalka waxaa ka jira xaalad argagax iyo cabsi ah oo soo wajahday bukaanada dadka dhaawacyada qaba shaqaalaha iyo dhakhaatiirta caafimaadka iyo dadka soo barakacay ee ku jira cisbitaalka هناك حالة من الضار هناك حالة من الخوف بين المرضى والمصابين والطواقم الممدودة والنازحين في المستشفى haddaba cisbitaalka al induneesi waa cisbitaalka keliya ee hadda la geeya dhaawacyada dadka filistiiniyiinta kaasi oo qaabilaya dadka dhaawacma iyo dadka waxyeelada ay soo gaarto isagiina hadda dabcan sida muuqata waxa uu ku socdaa wadadii uu maray cisbitaalkii weynaa ee ashifa xaaladda caafimaad ee magaalada khaza ayaa laga dayrinaya haddii yahuudda ay qabsadaan cisbitaalkan sidoo kale yahuudda maanta waxay duqeeyeen cisbitaalka kaabiga ku haya al induneisiya ee lagu magacaabo al cawda haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa nin oday ah oo reer filistiin ah oo duqeymihii yahuudda xalay ay u geysteen cisbitaalka al induneisi ka badbaaday balse ay shahiideen caruurtiisii isagoo weliba mid ka mid a caruurtii uu dhalay ee shahiiday kor u haya fariintan jeedinaya انظروا بل ينظر العالم كله إلى الهدف الإسرائيلي المجرم الظالم الذي لا يسمع fiiriya uu caalamka oo dhanna ha fiiriyo hadafka yuhuudda mujrimka ah ee xadgudbaya kaas oo cidna aan dheg jalaq u siinaynin fiiriya ahdaafta yuhuudda sheeganayaan kuwaasi oo ku andacoonaya inay difaacayaan naftooda waxay sheeganayaan inuu wiilkan yar ee shahiidka ah ee aan kor u hayo ay ka difaacayaan naftooda caalamkana isagana wuxuu ku andacoonayaa in yuhuudda ay isdifaacayaan oo ay dilayaan muqaawamada kaasna waa been abuur iyo sheegashadooda intaan ha ku filnaato yuhuudka daalimka ah intaan ha ku filnaato yuhuudka kibirka badan shucuubta islaamka iyo kuwa carabta waxaan leennahay istaaga oo qaata mowqif mid ah oo lagu joojinayo dulmigan iyo xasuuqyada xadkooda dhaafay tani waa xasuuq wadareed فلينظر الشعب الإسلامي والشعوب العربية والشعوب الإسلامية تقف يد واحدة لوقف هذا الظلم وهذه المجازر الظالمة هذه المجازر الجماعية waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa majaasiirta iyo xasuuqyadii yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza sidoo kale yuhuuddu maanta waxa ay aad u duqeeyeen xeryaha qaxootiga ee lagu magacaabo albureej iyo al nusayraad ee magaalada khaza ku yaala dad aad fara badan oo filistiiniyiin ayaa halkaa ku shahiiday sidoo kale waxa ay duqeeyeen yuhuudda dhismayaal dad shacab ay ku sugnaayeen oo ku yaala mandiqada rafax ee khaza ka tirsan dadka filistiiniyiinta iyadoo majaasiirtaas iyo xasuuqa iyo gumaadka uu ku socdo haddana waa kuwo sugan oo runtii markii ay hadlayaan hadallo ay ka muuqato inay ku sabrayaan dagaalka ay kula jiraan yuhuudda iyo dhibka ka soo gaaraya haddaba wiilkan dhallinyarada ah ee codkiisa idinku soo maqan waa wiil qoyskiisii dhammaan ay ku shahiideen duqeymo yahuudda ay ka geysteen xalay mandiqada rafax ee khaza runtii waxa uu jeediyey kelimad qiimo badan oo muujinaysa sumuudka iyo sugnaanta dadka reer filistiin الحمد لله صمود وصبر نحتسبهم عند الله ان شاء الله الحمد لله على كل حال ليش نعمل allah ayaa ku mahadsan oo naga dhigay kuwa sugan oo sabraya insha allah waxaan nahay kuwa alle agtiisa ka ajar xisaabsanaya allah ayaa ku mahadsan xaalad kasta oo aan ku sugannahay iimaankeenna waa mid adag xaalad walba waxaan nahay kuwa saabiriin ah oo ajar xisaabsanaya rajaynayana allah raxmaanka ah ee na abuuray waxaa shahiiday aabbahay hooyaday iyo walaashay iga weyneyd ee sajaa iyo walaalkay axmed iyo walaashay qinaa iyo walaashay rubaa iyo walaalkay yuusuf iyo adeerkay maxamuud iyo wiilkiisa ayman iyo gabadhiisa minaa waxaa kaloo shahiiday dhammaan carruurtii uu dhalay adeerkay cabdi oo afar gaarayay allaah ayay mahadi u sugnaatay xaalad walba oo aan ku sugannahay waxaan ku noolnahay dhulka ribaadka sidaas darteed dhammaanteen waxaa waajib nagu ah in aan noqonno kuwa sabra oo xoog leh oo naftooda hura dagaalka inuu shahaado leeyahay waa lagama maarmaan guushana lama helo ilaa ay dad u shahiidaan insha allah waxaan haynaa waddadii saxsanayd iyo waddadii guusha الله يرحم الحمد لله على كل حال الحمد لله احنا في ارض الرباط كنا لازم نكون صابرين وقويين كنا لازم نقدم ارواحنا الحرب بدها شهداء والنصر بده شهداء وان شاء الله بنكون في طريق الصحيح والطريق النصر waa hagaag intaan ka bixin majaasiirta haddaba aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday tanii markii uu bilowday cudwaanka yuhuudda waaxda caafimaadka khaza waxa ay sheegeen in tirada dhimashada dadka filistiiniyiintu iminka ay marayso saddex iyo toban kun iyo saddex boqol oo filistiiniyiin ah oo shahiiday shan kun iyo lix boqol waa caruur dadka shahiiday saddex kun iyo shan boqol iyo kontonna waa haween inta kalena waa dad da ah oo rag ah dhaawacu wuxuu ka badan yahay soddon kun lix kun ka mid ah waa caruur mafquudiin ah ama la la'yahay afar kunna waa haween iyaga laftigood la la'yahay oo nolol iyo geeri midnaba aan lagu hayn waa hagaag intaa majaaziirta haddaan uga gudubno halkee ayuu marayaa duulaanka duufaanta alaqsa ee ka dhanka ah yahuudda wararkii ugu dambeeyey waxay noo soo koobaya walaalkeen suhayb cabdulaahi haye suhayb aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee mandiqada jiida khaza saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay dagaalo dhex maray ciidanka kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumeystaha yuhuudda ismaaciilow dagaaladaas waxaay ka kala dhaceen xaafadaha kala duwan ee magaalada khaza sidoo kale ismaaciil kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weeraro duqaymaah oo lagu qaaday saldhigga ciidanka gumeystaha yuhuudda ee loo yaqaano raaciim sidoo kale ismaaciilow waxay kooxaha muqaawamadu ay duqeeyeen magaalada talaabiib iyadoo laga jawaab celinayo xasuuqyada yuhuuddu ay ka geysanayso magaalada khaza dhanka kale ismaaciilow taliska ciidanka gumeystaha yuhuudda isagana waxa uu qartay in khasaare xooggan ciidamadooda uu ka soo gaaray dagaaladii saacadihii lasoo dhaafa dhacay islamarkaana looga dilay saddex askari dhimashada saddexdan askari ee yuhuudda ah ayaa tirada guud ee ciidanka gumeystaha yuhuudda looga dilay howlgalka duufaanta alaqsa waxa ay ka dhigaysaa saddex boqol soddon iyo siddeed askari waa sida ay yuhuuddu qiranayaan walaalka dhanka kale ismaaciilow maamulka gumeystaha yuhuudda waxa uu wajahayaa hoosoo dhac dhaqaale oo aad u baahsan kaasoo ka dhalatay dagaalada uu ku qaaday magaalada khaza ismaaciilow wasaaradda maaliyadda maamulka yuhuudda waxa ay sheegtay in tan i markii uu bilowday howlgalka duufaanta alaqsa ee ay kooxaha muqaawamada ku qaadeen yuhuuddu ay khasaaneen lacag dhan lix bilyan oo dollar waxaa la sheegay ismaaciilow in maalinkii lacag gaaraysa laba boqol afartii lix milyan oo dollar ay ku baxayso dagaalada ka socda magaalada khaza maamulka gumeystaha yuhuudda wuxuu hadda qorsheynayaa walaalka in uu dhimo qaar ka mid ah ciidamadii keedka uu u yeeray ismaaciiloo tani markii uu bilowday howlgalka duufaanta alaqsa boqolaal kun oo ka mid ah ciidanka gumeystaha yuhuudda ayaa loo yeeray si ay qayb uga noqdaan dagaalada socda balse maamulka yuhuudda ayaa la sheegay in hadda uu xamili la'yahay qarashka ku baxaya ciidanka intaas la eg oo laba boqol oo kun oo ka mid ah ay yihiin ciidanka keedka lacagta ku baxaysa ayaana lagu sheegay inay gaarayso shan bilyan oo dollar bishii sidaa darteed waxa uu doonayaa in uu dib u celiyo islamarkaana shaqooyinkooda ay dib ugu laabtaan si uu uga kabsado khasaaraha dhaqaale ee ku socda walaalkiinahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin waa taa aad baad u mahadsan tahay suhayb xubintii aan uga hadlayna magaalada khazana caawa waa naga intaa aad buu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق